gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada jowhar mawliid maxamed oo ka hadlayay qorshayaasha ururka dhalinyarada degmada jowhar ee maalmaha soo socda ayaa tilmaamay inay diyaarinayaan qorshaha wacyigelinta bulshada kuwaasoo ku aadan kadigista waxyeelada ka dhalan karta biyaha roobka ee fadhiista hareeraha wadooyinka magaalada gudoomiyaha ururka dhalinyarada jowhar ayaa sheegay in goobaha biyo fariisinka ay ka dhalan karaan khataro caafimaad sidaa darteedna ay bulshada ku wacyigelinayaan sidii looga hortegi lahaa khatarahaas tahay maalmahan jowhar waxaa ka socdo roobkii xilliga sanadka kaasoo si isku xiga magaalada ugu da-ayo sidoo kale roobabka waxay sameeyaan iyo meelo biyo fariisin ah inay sameeyaan biyo fariisinkaas sidoo kale waxaa ka dhasho cuduro halis ah ka dhasho marka waxyaabaha ugu horeeya aan rabno inaan ka qayb qaadano waxay tahay in wacyigelin bulsho aan sameyno haddii aan nahay ka urur dhalinyarada degmada ahaan kaasoo aan ka wacyigelinayno khataraha ka dhalan karo biyaha meelaha fariistay iyo wasaqdii si loogu ilaaliyo caruurtii meelaha biyaha galayay si aysan cudur ugu qaadin halis nafna ay ugu imaanin maalmahan wacyigelin aan sameyno oo ku saabsan meelaha biyaha ay fadhiistaan oo si aysan caruurta dhibaata ugu imaanin waayo mar haddii meel biyo ay fadhiistaan caruur haddii ay tagto da-dooda ay shanta sano ka yar tahay inay ku dhintaan ayaa halis ah marka sidoo kale cabdifitaax waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah oo maamulka degmada aan rajeynayno maalmaha soo socda inaan aada ugu qeyb qaadano in bilicdii magaalada jowhar dhankii nadaafadda haddii ay noqoto sidoo kale magaalada meelaha qaar waxaa ku batay waxa loo yaqaana geed yuhuudka in aan ka qayb qaadano sidii geedyuudkaasi loo jari lahaa magaalada loogu dhamey lahaa quruxdii iyo bilicdii iyo nadaafadii iyo horumarkii maamulka ee horumarkii degmadana aan aada usoo celi lahayn habka wadashaqeynta ee ururadaasi ka jira degmada haddii aan lahayn bulshada rayidka iyo ururada kaleba wada shaqeyn aada u fiicana horta naga dhexeyso muddadan koobanne waan iska warhaynaa wixii waxqabad oo ku saabsan dhankaas haddii ahaa lahayd waa ururka dhalinyarada degmada waa wax mar walba aan u taagannahay inaan isku xir fiican aan sameyno magaalada jowhar ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo biyuhu fadhiistaan xilli roobaadka islamar ahaantaana ay biyahaasi ku daahaan taasoo ay ka dhalan karaan xaalada caafimaad oo khatartooda leh